wakaaladaha ama hay-adaha samafalka kow waa in aan ula dhaqno dadka deegaanka xushmad iyo qadarin mar kasta ma jirto wax cudurdaar ah oo looga faa'iidaysto galmada iyo xadgudubka labo kutagrifalka galmada iyo xadgudubka waxay khatar gelinayaan nolosha dadka aan u adeegno oo ilaalino ka fogow saddex xeerka anshaxa ee leyska kow kutagrifalka galmada iyo xadgudubka ay geystaan shaqaalaha samafalka waxay ka dhigan yihiin falal anshax xumo aad u weyn sidaa darteedna waa sababaha shaqada looga joojin karo labo waxqabadka galmada ee carruurta dadka da'dooda ka yar tahay siddeed iyo toban sano waa mamnuuc iyadoon loo eegeyn da'da qangaarka ama da'da ogolaanshaha deegaanka aaminsanaanta qaldan ee la xiriirta da'da cunuga ma ahan difaac saddex sarifka lacagta shaqada badeecada ama adeegyada galmada oo ay ku jiraan nicmooyinka galmada ama noocyada kale ee bahdilaadda sharafdilka ama macaamilxumada waa mamnuuc tan waxaa ka timid isweydaarsiga kaalmada ee ay leeyihiin kafaa'iidaystayaasha afar xiriir galmo kasta oo ka dhexeeya kuwa bixiya gargaarka bini'aadinimada iyo ilaalinta iyo qofka ka faa'iidaysanaya gargaarka bini'aadinimada iyo ilaalinta ee ku lug leh adeegsi aan habboonayn darajo ama jago waa mamnuuc xiriirada noocan oo kale ah waxay wiiqaysaa kalsoonida iyo hufnaanta shaqada gargaarka bini'aadinimada shan meesha shaqaale bini'aadinimadu ka soo ifbaxo walaac ama shaki ku saabsan xadgudubka galmada ama dhiigmiirashada shaqaale ay wada shaqeeyaan ha ahaato isla hay-addaas iyo hay-ado kaleba waa inuu isagu ama iyadu kusoo wargeliyaa tabashooyinkaas qaabab warbixin hay-adeed oo la dejiyey lix shaqaalaha bini'aadinimada waxaa waajib ku ah inay abuuraan oo ay ilaaliyaan jabi ka hortagaya ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubyada islamarkaana dhiirigeliya hirgelinta xeerkooda anshaxa maamulaya maamulayaasha heerarka oo dhan waxay leeyihiin mas-uuliyado gaar ah si ay u taageeraan ama u horumariyaan nidaamyo ilaaliya deegaanka fariintan waxaa kuu keenay willow international kenya